أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qodobada wararka warbaahinta islaamiga al andalus saaka idin hayso kuwooda ugu door karoon waxaa ka mid ah xog dheeraad ayaa laga helayaa tahriibiyaal ay soomaali ku jirto oo doori ay la socdeen kula degtay xeebaha dalka talyaaniga maamul goboleedka gaaloraaca ah ee koonfur galbeed ayaa is hor istaag ku sameeyey siyaasiyiin mucaarad ku ah maamulkaasi oo doonayay inay tagaan magaalada baydhabo bulshada ku dhaqan mid ka mid ah xaafadaha magaalada muqdisho ayaa burburiyay derbi jiingad ah oo koox xirirada soomaaliya ay ka dhisatay dhul ay si xooga kaga qaadatay dad shacab ah wilaaya islaamiga ee hiiraan iyo bulshada ku dhaqan degmada buu'a qabla ayaa ku guulaystay dhismaha iyo dictirka waddo muhiim u ah isu socodka dadka iyo gaadiidka haweenka ku dhaqan degmada jilib ee wilaaya islaamiga ee jubbada dhexe ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furmaha hore ardayda macadka khadiija binti khuwalid ayaa sameeyey bandhig cilmiyeedkii dib munaasabad ka dhacday degmada ufurow ee wilaaya islaamiga ee baay أمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxnimo isniina taariikhdan ay ku beegan tahay sideed iyo labaatanka bisha rabiicu thaani sanada kun afar boqol afartan iyo todoba hijiri walaalaha iyaga muslimiinta kusoo dhowaada warkii warbaahinta andalus oo fidsan xog dheeraad ayaa laga helayaa tahriibiyaal ay soomaali ku jirta oo dooni ay la socdeen kula degtay xeebaha dalka talyaaniga tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkee nuur cali warsame abuusheeba khasaare xoogan ayaa ka dhashay shil ka dhacay ee badda mediteraneanka gaar ahaan biyaha kala qaybiya dalalka libiya iyo talyaaniga wararka ka imaanaya jasiiradda lambaduusa ayaa sheegaya in ay dhinteen lix iyo labaatan qof oo tahriibayaal ah oo badankooda ka soo jeeda qaaradda afrika doonbac ka samaysan oo ka sharaacatay xeebaha dalka libiya ayaa qalibantay xilli konton mayl ay u jirtay jasiiradda lambaduusa ee dalka talyaaniga sida ay sheegeen saraakiisha ciidanka badda waddankaasi dadka doonta la socday ayaa isugu jiray afrikaan iyo aasiyiin doonayey in ay tahriib halistiisa leh ku galaan qaaradda yurub afhayeen u hadlay waxa loogu yeero qaramada midoobay ayaa sheegay in la soo gaarsiiyey warka sheegaya dhimashada tobnaan tahriibayaal ah wararka ayaa intaasi ku diraya in dadka ku maanshuubay biyaha badda ay doonta raaceen iyagoo tiro ahaan gaaraya boqol qof balse badankood waxaa badbaadiyey markab laga leeyahay talyaaniga dadka ku dhintay shilkan waxaa ka mid ah dhowr qof oo soomaali ah kuwaasoo doon ka raacay xeebaha dalka libiya qaarkood dadkani waxay ka mid ahaayeen ardayda wax ka baratay jaamacadaha magaalada muqdisho boqolaal qof oo afrikaan ah oo ay muwaadiniin soomaali ah ka mid yihiin ayaa sanad walba ku dhinta biyaha kala qaybiya waddamada sbain iyo aljazaa'ir iyo sidoo kale waddamada libiya iyo talyaaniga dadka soomaalida ee u tahriibaya dalka dibaddiisa ayaa aad u sii kordhayey sannadihii dambe sababo la xiriira hoosu dhac ku yimid dhaqaalaha dalka oo boob xooggan kala kulmaya maamulka dabadhilafka ee shisheeyaha la shaqeeya waxaana ugu daran kooxda riddada soomaaliya ee fadhigeedu yahay magaalada caasimadda ah ee muqdisho jazaaka allaahu khayran walaalka abuusheyba maamul goboleedka gaala raaca ee koonfur galbeed ayaa is horistaag ku sameeyey siyaasiyiin mucaarad ku ah maamulkaasi oo doonayay inay ka degaan magaalada baydhabo walaalkeen casaam carafaad ee warbixintaasi inoo faahfaahinayo wararka ka imaanaya magaalada baydhabo ayaa tilmaamaya in madaxa maamulka hurdada koonfur galbeed mursad lafta gareen uu amray in la celiyo diyaaradii xamar ka soo qaadi lahayd siyaasiyiinta mucaaradka ku aha lafta gareen siyaasiyiinta lagu hor istaagay inay yimaadaan magaalada baydhabo waxaa ka mid ah shariif sheekh xasan aadan maxamed mursal iyo xubno kale oo mucaarad ah xubnahan dhowaan kulan ay la qaateen xasan gurgurta waxay ka dalbadeen in lafta galeen uu ogolaado inay tagaan magaalada baydhabo taasoo la sheegay mursad cabdicasiis lafta galeen uu ka biya diiday wararka ka soo baxay ayaa sheegaya in xubnahan marka ay tagaan magaalada baydhabo ay qorsheynayeen in halkaasi ay ku qabtaan kulamo ka dhan ah maamulka lafta gareen xubnaha mucaaradka koonfur galbeed oo doonaya in xilka madaxtinimada maamulkaasi ay ku cadaadiyeen xasan guurguurta lafta gareen ku amro inuu qaato doorasho xubnaha mucaaradka inay ka qayb qaadan karaan taasoo la sheegay inuu ka biyadiiday mursad lafta gareen arrintan ayaa la sheegay in khilaaf cusub ay ka dhex dhalisay xasan guurguurte iyo madaxa maamulka hurdada koonfur galbeed oo hadda u muuqda inuu garabkiisa kasii baxaya xasan guurguurte jazaaka allaahu khayran walaalka casaam bulshada ku dhaqan mid ka mid ah xaafadaha magaalada muqdisho ayaa burburiyey derbi jiingad ah oo koox herdada soomaaliya ay ka dhisatay dhul ay si xoga kaga qaadatay dad shacab ah faahfaahinta warkaasi waxa ay noo eegaya walaalkeen marwaan maxmed dadka reer muqdisho ee dhulboobka kala kulmay kooxda ridada soomaaliya ayaa shalay mar kala qaaday tallaabo kale oo ka dhan ah dhulboobka iyo barakacinta ee caasimadda ka wada kooxda ridada ee gurgurto hogaamiyo bulshada ku dhaqan xaafadda siina ee degmada wardhiig leh ee magaalada muqdisho gaar ahaan dadkii dhowaan kooxda ridada barakacinta iyo dhulboobka isugu dartay ayaa fiiqday derbi jiingad ka samaysan oo murtadiintu ku wareejiyeen dhulalkii ay boobeen muuqaalo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay dad cadhaysan oo fiiqanayan jiingado maleeshaadka murtadiinta ah ku wareejiyeen dhulalkii ay dhowaan ka barakiciyeen dadka shacabka ah ee ku yaal xaafadda siinaay markaa shacab caraysana gulay jeengada seeneen u jeedin sirta igoo kuwaas qoraysku waay kuwaas qayb kasran ay jubiyeen qayb kasran marka ilaahay ummaddan ka soo gaar laba meelood ay dusheen laba meelood marka kareyseenay waryeeli maayaan waa soo laabteen waa soo laabteen kuwaas haye haye kareyseenay waa soo laabteen waryeeli maayaan ama dhis ama dhis waa yimideen oo kuwaas waa dumiyeen oo dhan marka shacabka saadan waa dumiyeen meel kale dumiyeen mid ka mid ah dadka dhulalkooda la boobay ayaa sheegay inaysan madhaba ka tanaasuli doonin dhulalkooda oo ay boobtay kooxda ridada soomaaliya waxaana dadka laga barakiciyey siinaay anaga waxaan soconaa muddo ku dhow maanta afar bilood ilaa saddex bilood u dhexeeso marka waxaan anaga go'aansanay in xabsiyada si fiican noogula aruursho anaga aan dagaalano maanta waxaan sameynaa miyeeriyaa jiijiidnay waxaana layidhi dhismaha waxaa ka socotaa dhexda dadka horta dhisanaayo waxaan horta u sheegayaa inaysan dhiso karin siinaay siinaay dadaa deganaay dadaa intaasoo sana deganaay anigaan kula hadlaya kusoo weynaado intaa kula soo ekaaday lacagta lagu siiyo lagu dheerow iska iloow inaad qaadato waxaa ku aragna markaad dadka dilaysaa burure waxaan u burure saddexda boqol oo kunoo lagu siiyo wallaahi oo bilaahi oo talahi ma carfanay saddexdaa boqol anagaa taagan har iyo habeenaa taaganahay siinaay waxaa laga sameeyey koolbawaardiyo waxaa la yaabanaa dhul dhan oo dad mina dhistaan rabaan ku hoydaan rabaan see koolbaardiya loogu sameeyaa mideeda kale haddii la dhiso koolbaardiyaha maalin kasta masaarnaha ciidankaa nii ilaalihaayaan nii ilaalimahayaane koolbaardiyaha haddii la jabsho oo ciidanka ka tagaan inay dadka siinaa joogeen oo dadkan aad degtiin inay dadka siinaa micnaa joogeen oo ilaa hadda joogoon nool oo dhammaaheen oo maantadana fiiqaayeen shan daqiiqana cabseen weligeenna cabso doon haddaa rabtiin hadda markaa idaacadda kasoo baxno guryeen u hooyan waxaa hadlooya hal sano ah qaylihooya shan xabigu dhuf kadibaa dhibkaa hiraha oo malayha dhibna kaa hirmaad weli dadaa joog tallaabadan ayaa qayb ka ah tallaabooyinka ay dadka deegaanka kaga hortegayaan dhulboobka xargaha goosta ee madaxda murtadiintu ka wadaan magaalada muqdisho iyo duleedkeeda waxay magaalada caasimadda ah ee muqdisho horey u martigelisay isku dhacyo hubaysan oo u dhexeeyey dadka deegaanka ee difaacaya dhulalka dadka guuda iyo kuwa sida gaarka ah loo leeyahay iyo maleeshaadka ridada ah ee dhulboobka loo soo hubeeyey mashruucan dhulboob ayaa noqday midka ugu hadalhaynta badan caasimadda tan iyo markii uu filla soomaaliya dib ugu soo laabtay murtada xasan gurgurte jazaaka allaahu khayran walaalka marwan wilaas amniga hiiraan iyo bulshada ku dhaqan degmada buwa qable ayaa ku guulaystay dhismaha iyo diyactirka wadda muhiim u ah isu socodka dadka iyo gaadiidka walaalkan cabdiqani moxamed arbixintaasi ku cibaadaysanaya munaasabadan oo ka dhacday degmada buuqa qable ayna kasoo qayb galeen mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan hogaanka dhaqanka iyo waxgaradka degmada buuqa qable ayaa xariga looga jaray waddo muhiim u ah isticmaalka dadka iyo deegaanka oo xiliyada roobka muddo konton sano ah isticmaalkeeda dhibaato ku qabeen bulshada dayactirka iyo dib u dhisida waddadan muhiimka ah waxaa iska kaashaday wilaayada hiiraan iyo waxgaradka degmada buuqa qable injineerka dhisay waddada oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa sharaxaya qaabka loo dhisay waddadaasi alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxaan samaynay waddadii dhooqa olaa soddonkan sano oo burburka ah oo saarneed ayaan baalla ku qaadnay waan ka dhaqaajinay dhagaxii waxaan la soo baxnay mataqaanaa oo shiilka ahaan la soo baxnay oo weynaay ka bacdi waxaan samaynay dhagax yacni mataqaanaa marna waxaa la yidhahdaa furuqle marna garmaqaate la yidhaahdo ayaan dhulkii oo godka ahay lebeelkii aan ku soo habeynay waa ku tunnay mataqaanaa baaxaddii biyaha ay marayeen aan keennay alxamdulilahi rabbilcaalamiin markaasaan waxaan ku shubannay jaay shiil madoobaha u dhigma ayaan saaranay alxamdulilahi rabbilcaalamiin baaxaddeedana ay tahay yacni mataqaanaa toddoban iyo labo dhirirkeedana ay tahay maanta boqol iyo labaatan ay tahay intii aan soo habeynay alxamdulilaahi waa ku guulaysanay meeshii laamiya noo noqotay wax kaloo hadda dhibaata ee ma jiro odayaasha iyo waxgaradka degmada buqa qableh oo iyaguna dhankooda ka hadlay munaasabada ayaa xuseyn wadadaas ay ku dhisteen iskaashi dhexmaray bulshada ah degmada buqa qableh iyo wilaayada hiiraan bismillahi alxamdulilahi wakafaa wasalaatu wasalaamu calaa manaa bacd waxaan nahay odayaashii degmada buqa qabla ku soo jiro shaqada in badan waddada oo hambowlaha ugu taalla dadka muslimiinta aad ay ugu rafaadeen aan u istaagnay annagoo ilaahay kaashanayna iyo dadkaayna muslimiinta eh waddadan aad arkaysiin waxaa galay laba boqol iyo toban kaarika oo dhagax iyo carro iskugu jirta boqol kaarika dadweynaha ayaa ku deeqay dadka oo baawureyda aha ku deeqday waa arki kartiin waddada sida u dhisan tahay waddada oo qoraxsinka galbeedka ka jirta magaalada oo lagu dhib qabay magaalada ugu dhib qabtay konton sano ka hor aan la mari waayey intaan wax la sameeyey ay jirin oo god noqotay biyomareen ay noqotay walaayadii iyo waxgaradkii iyo nabadoonyadii ayay fadhiisteen ay iskaashadeen ayahay markay arkeen khatartan oo meesha ka soo socoto ay kuna guulaysteen oo maxaan ku ihahdaa ay ku dhaqaaqeen marka waxaan waxaan idin sheegaynaa inaan waxna qabsan karno bulshada ay wax qabsan karto walaayada uu garab gashay maaragtay meeshii aad iyo aad waa lagu guulaystay waaliga wilaayada hiiraan sheekh guuleed abunabhaan oo goobta munaasabada ka hadlay ayaa sheegay in waddada oo maalmihii lasoo dhaafay dhisme ku socotay ay iminka si toos ah u furan tahay dadka iyo gaadiidkana ay wada isticmaalayaan allah mahad iskale subxaanahu watacaala waxaan taagannahay dariiqii dheeraa oo maalmahan la samaynayey ama waddadii ay samaynayeen bulshada ku nool degmada buqa qable ee dariiqan sida idiin muuqato waa ku dhowaad laba boqol oo mitir wuxuu dhex maraa tog weyn ama dhul biyomareen ah baa meeshaan ah waa dhulka magaalada kala qaybiya qaybta ugu weyn magaalada bariga waxay ka jirtaa bariga ayay ka jirtaa qaybna waxay jirtaa galbeedka dhib weyn bay ummaddu ku qabtay meel la isu maraa ma jirin iskudayga noocaanana waxaa la timid bulshada ku nool ama ikhyaarta ku nool waxgaradka degmada buqa qable iyo muxaafadadoo iskaashaday ilaahay mahaddiisa kadib waa ugu mahad celinaynaa dadaalkooda iyo juhuuddooda waxayna tusaale u tahay haddii annaga aan waxeenna ku tashanno maalkeenna ku tashanno maskaxdeenna ku tashanno aan isu imaanno aan shuurayno waxa ka soo baxaya waxa noocaan oo kale ah jidkaa weyniga badan oo galabta laamiga u eg waxaa sameeyey oo dhisay ee dhowr oday oo isu timid iyo muxaafadadoo iskaashaday waxaan rajaynayaa intaan in ka badan inaan qabsan karno waddadan muhiimka u ah isku socodka dadka iyo gaadiidka ayay muddo ka badan nusqirnay isticmaalkeeda dhibaato xooggan ku qabeen bulshada iyo gaadiidka safarka balse allah mahaddii iskaashi dhex maray wilaayada hiiraan iyo bulshada buqa qableh iyo sabab u noqotay in waddadaas la dhiso jazaaka allahu khayran walaalka cabdiqani haweenka ku dhaqan degmada jilba ulaasamiga ee jubbada dhex ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furmaha hore walaalkeen cuhmaan axmed dhuube warbixintaasi inoo faahfaahinayo iyagoo qaadanaya ballanqaadyada allaah ee ah abaalka iyo ajarka allaah agtiisa laga helayo ee ku saabsan in maalka lagu bixiyo jihaadka waddada allaah xilli kasta haweenku waxa ay ku dadaalaan inay maalkooda ku bixiyaan jihaadka waxaana wilaayaadka islaamiga ka dhaca munaasabado ay haweenka ku wareejinayaan maalkooda dhowaan magaalada jilib waxaa ka dhacday munaasabad ay soo qabanqaabiyeen haweenka reer jilib ansaar iyo muhaajiriinba leh taas oo qayb ka ah xamladii taakuleynta nusayba bintu kacbin ee muddada dheer ka socotay degmada jilib iyo deegaanada kale ee wilaayada munaasabadda oo ay haweenku ku wareejinayeen agabyo noocyo kala duwan ah waxaa dadkii ka soo qayb galay kana hadlay ka mid ah sheekh cusmaan dacwa kuna booriyey haweenka faa'iidada ay leedahay in jihaadka lagu bixiyo maalka habeen iyo maalin gabdhaha muslimaadka waxay u taagan yihiin walaalaha mujaahidiinta ah inay garab iyo gaashaan u yihiin oo wixii ay u qaban karaan ay qabanayaan waxa uuna yidhi nebigeenna calayhi salatu salaam man jahasa kaasiyan faqad haza ilaahna waxaan idinka baryaa camalkiinna aad qabateen inuu ilaahay idinka dhigo ikhlaas alla wuxuu qur'aan kariimkaa ku yidhi mathalu aladiina yunfiquuna fii sabiili illaahi ka mathali xabbatin ambatat sabca sanaabila fii kulli sumbulati mi'atu xabba wallaahu yudaacifu liman yashaa wallaahu waasicun caliim intaasi kadib haweenkii xafladda soo qabanqaabiyey oo ansaar iyo muhaajiraadba leh ayaa ka warramay waxyaabihii ay bixiyeen agabka aan soo diyaarini waa caagagii buskudkii sawiiqi timir iyo waxyaalo yaryar ahoo dhammaan oon loogu talgalay catar haddooya haddee cerbidi tahay haddii wixii kabta lagu tolaayo dhammaan waxaan ugu talagalin seefafkii ay geedaha ku jafa lahaayeen masaar wax walba aan ugu talagalin wiilasha ee agab aan isleenaha way isticmaalayaan aan u soo diyaarini ilaahay subxaana wa tacaala ha u barakeeyo dhammaanna waxaan u sheegaa gabdhaha meel walba ay joogaan inay mar walba aysan marna ka caajisin walaalahooda mujaahidiinta inay hawshaas iyo howl ka badan ay u qabtaan jihaadkana ogaada maanta iyo maalin kale kuma ekee ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay aljihaadu maadin ilaa yowmi alqiyaama nebiga calayh salaatu salaam ilaahay dartiisaa xijaabka u xidhanayo suma kadib idinka dhiiggiina daadanayo ayaa maxaa sharaftaasa hadda aan ku joognaa magaalada fursad iyo xuriyad aan ku soconin waa idinka dartiina ilaahay dartiis suma ka bacdina dhiiggiina daadanayo istishhaadadaa galaysaan sufuuftaa ku sugantaan dartiisaa u xidhannahay ilaaha idin sugo الحمد لله tunamshukuru allah subxaanahu watacaala allah subxaanahu watacaala ametujalia muhajiraat na maansar katika mji wetu wa jilib leo tumefanya hamla ya nusaiba bintu kaab katika mji wetu wa jilib ni hamla kubwa sana hamla ambayo tumeungana wanawake wa mujahidin wote muhajirati na ansari kwa umoja wetu allah ametujalia tumeshirikiana kama marneen salaadiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo iyagana munaasabada ka hadlay waxaa mahad iska leh dadkii xafladdan soo abaabulay sharafta badan loogu qidmaynayo mujaahidiinta sufuufka hore ku jilba xidhan waxaan u rajaynaynaa in ilaahay ajir badan ilaahay ka siiyo walaalayaal waxaan idinkaga mahad celinaynaa dadaalkaas aad suubiseen iyo wanaaggaas aad suubiseen waxaan idin rajaynaynaa in ilaahay miisaanka xasanaadka ilaahay idiin saaro xafladdan qiimaha badan qalabkan tiridiisa meesha la eg ma keenin muxuu rag ka imaan gabdhaha ka imaadeen gabdhaha walaalaheena xaggooda ka imaadeen wax lagu farxaa ayaad meesha keenteen islaamka in wax u loo taro oo jihaadka wax lagu taro oo la garab istaago tareenkan socdo muxuu ahay oo oo oo dariiqan ku socdo qof walba wax ku darso jilib waxa ay caan ku tahay bixinta maalka iyo dhisidda masaajidda iyadoona haweenka ay marar badan furimaha gaarsiiyeen agabyo kala duwan oo ay u baahnaayeen ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka ku jira jazaaka allahu khayran walaalka cuthmaan ardayda macadka khadiija binti khuwalid ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada ufurow awla saamiga ee baay tafaasiisha warkaasi waxaa ku ibaadaysanaya walaalkeen bashiir muxidiin abu eman خير النساء البارة التقية ذات الصلاح العافة الحية قد حافظت على الصلاة الخمس وكل ما فيه زكاة النفس kani waa macadka khadiija bintu khuweyled xaruntiisa degmada ufurow ee wilaayada islaamiga ah ee baay oo ay wax ku bartaan dumarka muslimaadka ee ku dhaqan degmadaasi macadkan oo ka mid a macaahidda dumarka lagu baro qur-aanka iyo culuumtiisa duruus sharci oo kala duwanna ay ku qaataan sidoo kale macadkan ayaa ah goob lagu diyaariyo gabdhaha daaciyaadka ah si ay u xambaaraan mas-uuliyadda gaarsiinta ummadda ee xagga dacwada islaamka dhowaan degmada ufurow waxaan ka qayb galay munaasabad ay ku soo bandhigayeen dumarka macadkan khadiija bandhig cilmiyeed ku saabsan waxyaabihii ay ku barteen macadka ugu horeynna dumarka ayaa soo gudbiyey qur-aanka iyo tafsiirkiisa oo ay ku bartaan macadka anoo leeraw xabse macalin shiime oo dhikdaa macad khadiija bintu khuweylid liicdaadi daaciyaad fii muxaafadati furo maybawalku akhri faday qur-aanka kariimka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أضعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا أنا لي رأس عدي آدم أولك مع خديجة بنت خويلة دمنا وفرو ما يبغى قفري فلا دي لا رانك أنا تفسير القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي نبأ له إذا طلقتم النساء بلان تديسن فراسا فطلقوهن كفرا لعدتهن لأول عدتهن عددي وغشي كفرا وعسوا كوا عدة عددي ونكوا واتقوا الله إلهي كوبصد ربكم ربكي نكوبصد laa tukhrijuuhunna balaanteen biiden min biyuutihinna guryaashoonunku biiden walaa yakhrujna yoon ay bane ilaa yeetiin haddiioo lakooyan waahina bifaaxishatin zina faaxishadaasoo mubayinatin cad wa tilka taasay xuduudallaah ilaahay soontiis waay waman yatacadda lankii guduba xuduudallaah ilaahay soontiis faqad xaqiigee dalama nafsahu naftiisa dulmiye laa tadrii moog lacallallaahu ilaahay mayba lakiyaaba yuxdithu untiha darsiyaa بعد ذلك أرنتاس بعد شيء أمرا أمرنتي أدرسيا لك يوم gabdhaha daaciyaadka ee dhigta macadka khadiija ayaa sidoo kale soo gudbiyey culumta kale sharciga ee ku bartaan macadkan xaruntiisa degmada ufurow ee wilaayada islaamiga ee baay مبا آخر فذا خلاصة البهية السنة الثالثة من الهجرة سنة سدهت وفيها ثلاثة عشر حدثا تمسد الأعضد يأتي في المحرم بالمحرم من هذا السنة سنة وقعت مبا لذي غزوة نجد غزوة نجد العرائد عند ماء بوقته يقال له مبا قال ذو أمر أمر وفي ربيع الأول ربيع الأول من هذه السنة سنة قتل ويدي الكعب من الأشر جيردن اليهودي لانكي قال بأمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك اليهوبي وفي ربيع الأول ربيع الأول أيضا ساسوكل من هذه السنة سنة تنعي أقدم بمهرسد عثمان بن عفان رضي الله عنه الله قرانا على أم كلثوم أم كلثوم مهرسد بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول جبرتسنا بعد وفاة أختي ولادي رقية مركدمت اتلو كتاب ربي لا تجروا ذاكرة لربي تستغفروا قد جعلت وقارنا نصب عينها آمنة وفية بدينها تجتنب الأسفار دون محرم لأنه في شرعنا محرم ما صافحت لأجنبي منها ولا اختلت بأجنبي عنها إن ضاقت لحاجة لم تخضعي في قولها وصوتها لم ترفعي حافظة لفرجها وللبصر أجمل وصفها الحياء والخفر إن خرجت تخرج بالحجاب بشرطه المشروط في الكتاب sidoo kale waxaa madasha laga soo jeediyey warbixin ku saabsan macadka iyo waxyaabaha lagu barto معهد خديجة بنت خويلد لإعداد الداعيات في محافظة أفرو ما يبقى سعدل دكدان ما يبقى أفرساء لدكدا إلى الإحساء يا دكدان ما يبقى كقادني سغال كستاب أملا كقادني لما كتابة يعطني صوت يا جب جبدي يا مراين جيك بكو جب جبدي سروقنا مركان ما يبقى لنا مسلمين الله شرف لنا ش- س- إلهي بشرفي ونون ما يبقى فلان إني مسلمين تقربش نغنو مسلمين شرفتني ديرسي ونون ونون شرفتاسي هكوبانو nabadoon sheekh ibraahim sheekh cali nuur shaacirulislaam gudoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayaadka islaamiga oo ku sugnaa gudaha degmada ufurow ayaa ka qayb galay bandhig cilmiyeedkii ay sameynayeen dumarka muslimaadka ee degmada ufurow isagoo bogaadiyey dadaalka maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay uu ka wado degmadaasi ardadaas mustawigin geysada oo juhdiga biyahayd oo haddii ato qur-aankii tafsiirkii haddii ato oo tafsiiri qur-aan siiradii rasuulka sunnadii nabaga ag- caqiidadii dhan walba macnaha bilaanta lakudhis gabayadii ana tiriya jaray gabay kumada may kumad haada jaray wale raw murigasiinkahayte gabaygo macnaha ka socdi markaasa ma yareeye muraadi bilaamed oo muhimalka haytay maashiida la jarti maamuuska guriga i marmarka lakurada muushkala liinkulahayn mujaahidiinta maraakiista ansuubiyan miatulxadiida anismeeri hayte murigasiinka hayte iyo kumad hayte maasha allah geeka marka may waahan hadii hadda gabrooyi kaana war hadda way hele aan ilaahay mahayn wallahi marka fikri jar ufurowa laku hele gabar geeka may laraayeen bayquuli korku dhawaasu ama may laraayeen tafsiir qur'aan tafsiiriyaasu ama culuumul qur'aan kale manaa war aan islahay meh maasha allah ilaahay subxaana wa tacaala kama hadsan bacdallaahi maktabka dacwada kama hadsan insha allahu tacaala maysan lahaa marka markaas ka magaca limbi iniisan ha ku dhalaalan maana liicdaadihe daaciyaad waa daaciyaad yala siinku fadeh ini dadka siinku dambeeyo iyo jiilka siinku dambeeyo isu mucalimiin naga taan bandhig cilmiyeedkan ay soo gudbiyeen dumarka muslimaadka ee wax ka barta macadka khadiija ee degmada ufurow ayaa ku biiraya tiro macaahidan oo saga maktabka dacwada wilaayada baay kuwaas oo lagu bixiyey juhdi iyo dadaal si ay bir u noqdaan gabdho mucalimaad ah oo xambaara mas-uuliyadda maraakiista ka furan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadan jazaaka allahu khayran walaalka bashir guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkiis waxnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga al andalus saaka waanigeentaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaynoo suurtagelin oanugu mahad celinaynaa allah subxaanahu wa tacaala walaalahayaga muslimiinta oad kumasantihiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanahu wa tacaala idinka ajarsiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa jihaadukum mubaarak